galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
waa galab sabtiya waana saddex iyo tobanka bisha julaay sanadka laba kun iyo sagaaliyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com sidoo kale waxaad dhegaystayaal nagala socotaan qaar ka mid a efemiyada geeska afrika idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobadaad idaacadda galabta ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey weerarkii shalay lagu qaaday hoteelka cascase ee magaalada kismaayo iyadoo tirada dhimashaduna ay korortay waxaa dhimashadu ahayd labaatan iyo lix qof dadka dhintay dad soomaali oo jinsiyado wata dowlado kale ah sida saddex qof oo kenyaana hal qof oo kanadiyaana hal qof oo british watay laba maraykana iyo saddex tanzaniyaana dadkaasi waxay ka mid yihiin lix iyo labaatanka qof ee dhimashada waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka iyo hambalyadii heesaa iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
wararka ka imaanaya magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in xaaladda magaalada ay tahay maanta mid degan kadib markii ay ciidamada ammaanka saaka ay dileen kooxihii weerarka shalay ku qaaday hoteelka cascasey maamulka jubbaland ayaa sheegay in lix labaatan qof ay ku dhinteen weerarkaasi konton iyo lix kalena ay ku dhaawacmeen madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa sheegay in afar ka mid a maleeshiyadii al-shabaab ee weerarka fulisay la dilay warar kale oo ay v o edu heshay ilo lagu kalsoon yahay oo kismaayo ku sugan ay xaqiijiyeen ayaa sheegaya in maleeshiyaadka hoteelka weeraray ay sideed ahaayeen mid ka mid ahna isagoo dhaawaca lasoo qabtay saraakiisha caafimaadka ayaa sidoo kale laga soo xigtay dhimashada saddex qof oo rayda oo rasaastii la isweydaarsanayay guryahooda ugu tagtay dadka dhintay ayaa waxaa ku jiray allah u naxariistee hodan naaleeye oo ahayd suxuufiyad dhowaan uun dalka dib ugu laabatay kadib markii ay ku kortay kuna waxbaratay waddanka kanada sida uu sheegay madaxweynaha jubbaland axmed madoobe dadka dhintay ayaa waxaa ku jiray shuuriye oo ka mid ah musharaxiinta doorashada madaxtinimada jubbaland waxaa sidoo kale ku jiray dadka la dilay saddex qof oo u dhashay dalalka kenya saddex tanzaniyaan ah iyo laba british iyo laba maraykana iyo shaqaale u shaqaynayay qaramada midoobey xogeyaha guud ee qaramada midoobey antoni guteres iyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa qoraallo ka soo baxay xafiisyadooda ku cambaareeyey weerarkaas xaaladda magaalada ayaa hadda ah caadi ku soo laabatay walow cisbitaalada ay ku mashquulsan yihiin sidii gurmad caafimaad loogu fulin lahaa dadka weerarkaasi ku waxyeeloobay dadka ku dhaqan magaalada kismaayo ayaa sheegay in weerarkaasi uu ahaa kii argagixisnimo ee noociisa ugu dhimashada badnaa ee magaaladaasi soo mara intaay xasuusan yihiin
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa jimcihii shalay difaacay go-aankiisa ku joojinaya hirdanka sharci ee su-aal dadka maraykanka jooga loogu weydiinayo inay yihiin muwaadiniin taas oo ku jirta foomka tirakoobka sannadka laba kun iyo labaatan waxaana uu arrintan ka hadlay maalin kadib markii uu soo saaray amar fulineed oo ku aadanaa wasaaradda ganacsiga si ay u sugaan xogta muwaadiniinta iyadoo jid kale loo marayo waxaana arrintan uu ka hadlay ka hor inta aanu ka bixin aqalka cad isagoo sheegay in aanu ka laabanin su-aasha qofka lagu weydiinayo inuu muwaadin yahay tirakoobkan oo tobankii sannaba mar la sameeya ayaa lagu tirakoobayaa dhammaan dadka maraykanka ku nool waxaana la tilmaamay ama waxaana tilmaamaya dastuurka si loo xaqiijiyo amaba loo xariiqo xadka degmo doorashooyinka ee soo doorta xubnaha kongareska khubarada xafiiska tirakoobka ayaa sheegay in amaba ku qiyaasay lix dhibic shan milyan oo qof inaanay ka jawaabi doonin haddii su-aashan la weydiiyo taasi hoos u dhigaysa tirakoobka
askari ka tirsan ciidamada maraykanka ayaa lagu dilay weerar ka dhacay waddanka afghanistan howlgalka taageerada neto ee waddankaasi ayaa war qoraala uu soo saaray ku sheegay in askariga la dilay maanta oo sabti ah howlgalku ma aanu xuusin magaca askarigaasi sidoo kalena faahfaahin dheeraada kama aanu bixin sida uu dhacay weerarka uu ku geeriyooday waa askarigii saddexaad oo maraykan oo lagu dilo waddanka afghanistan muddo labaatan maalmood ah howlgalka taageerada neto ayaa lix iyo labaatankii bishii hore ee juunna dhaaftay sheegay in laba askari oo maraykan lagu dilay weerar ka dhacay waddankaas askarigan maanta la dilay oo waddanka afghanistan lagu dilay ayaa noqonaya kii tobnaad ee dalkaasi lagu dilo sanadkan aanu ku jirno ee
kumanaan qof oo dibadbaxayaala ayaa sabtidan maanta isugu soo baxay hong kong iyagoo ku mudaharaadaya ganacsatada ka iimi shiinaha waxaana dibadbaxu uu ka dhacay magaalada shangju oo u dhow xadka ay la wadaagaan magaalada dalka shiinaha ku taalla ee shanghing oo iyaduna ku taalla xadka ay hong kong la wadaagaan waxaanay dadka mudaharaadaya ay rabeen inay ganacsatada shiinuhu ay joojiyaan inay alaabaha ay ka soo iibsadaan shiinaha ay kadib dib ugu sii iibiyaan hong kong dukaamo badan ayaa oo aaggaasi ku yaala ee dibadbuxu ka dhacay ayaa la xidhay maanta waxaana dibadbaxayaashu markii hore ay isu soo baxeen islamarkaana ay dibadbaxooga bilaabeen si nabdoona amaba si nabada balse waxa uu ku dhammaaday markii dambe iyadoo ay isku dhaceen ciidamada ammaanka
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa v o a aynu ku bilowna sida aad wararkaba ku maqlayseen wararka ka imaanaya magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in xaaladda magaalada ay maanta degan tahay kadib markii ay ciidamada ammaanka saaka dileen kooxii weerar shalay ku qaday hoteelka cascasay waxaase korortay tirada dhimashada oo hadda la sheegayo inay gaarayso ilaa iyo soddon iyo saddex qof guddiga doorashada jubbaland ayaa afartii bishan soo saaray jadwalka guud ee qaabka ay u dhici doonto doorashada xildhibaanada cusub iyo midda madaxweynaha jubbaland inkastoo jadwalkaasi aysan ku caddayn maalinta iyo xilliga rasmiga ah ee ay dhici doonto doorashada madaxweynaha jubbaland siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka ee hadda ku sugan magaalada kismaayo ayaa sheegaya in magaalada ay gadood ahaan uga maqan yihiin qaar ka mida odayaashii dhaqanka beelaha ee soo xuli lahaa xildhibaanada cusub islamarkaana dhegeystayaal faylkaasi si qaldan ayaan idinku ciyaarnay hayeeshee goordhow ayaad maqli doontaan warbixin ku saabsan xaaladda magaalada kismaayo dadka weerarka kismaayo ku dhintay waxaa ku jira allaah naxariistay hodan naaleeye oo ahayd suxufiya dhowaan uona dalka dib ugu laabatay kadib markii ay ku kortay kuna waxbaratay waddanka kanada hodan ayaa si aad ah uga dhex muuqatay soomaalida kanada iyadoo aasaastay integration t v oo ay ku gudbin jirtay barnaamijyo ku baxa afka ingiriiska dadka reer kanada ayaa aada uga murugooday dhimashadeeda siyaasiyiin ka tirsan dowladda kanada ee gobolka ontario ayaa ka taxsiidayay gerida xuseen nuur xaaji ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan kasoo diray magaalada toronto
soomaalida ku nool magaalada toronto iyo dadwowga kale oo siyaasiyiin ay ku jiraan ayaa aada uga murugooday dhimashada allah u naxariistay hodan naaleeye oo ka mid ahayd dadkii shalay ku geeriyooday weerarkii ka dhacay hotel ku yaala magaalada kismaayo hodan allah u naxariistay waxay aasaastay integration t v oo ku baxayay af ingiriiska kaasoo ay ugu talagashay isku xirka dadka waaweyn iyo caruurta ku dhashay qurbaha gaar ahaan kanada sidoo kale waxay mar walba u taagnayd caawinaada bulshada soomaalida gaar ahaan kuwa liita iyadoo marar badan soo tabisay warar la xiriira abaaraha iyo dhibaatooyinka kale ee haysta dadka ku nool magaalooyinka fog yuusuf alkowneyn sheeko xariir oo loo yaqaano u k wuxuu ka mid ahaa dadka ay aadka isugu dhawaayeen hodan wuxuu v o eda uga waramay howlihii ay haysay inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun mahadsanid xuseen walaalow naxariis janna waa ka waraabiya walaasheen hodan naaleeye hodan waxay ahayd runtii qof wariye keliya maysan ahayn waxay ahayd qof social activist wax la yidhaahdo dadka u dooda xuquuqda bini aadanka gaar ahaan dumarka iyo dhalinyarada waxay ahayd dadka dhalinyarada aada isugu xirxira oo maaragtay inay dhalinyaradu ay isku yimaadaan oy maaragtay wada hadlaan iyo dhibaatada dhalinyarada ka hadli jirtay dumarka xuquuqda dumarka iyo aada bay uga hadli jirtay bee-ada barnaamijyada sida documentarigo kalena soomaaliya way ku mashquulshay in muddo ah kadib dhimashadii saade cali warsame ee naxariis janaalaha ka waraabiya saade ayay waxay ahaayeen qof aada ay fareen u yihiin geeridii saade kadib warkaas ayay bilowday inay soomaaliya tagto saadaana ku dhiirigelisay arrinkaas naxariis janaal labadaba allaha ka waraabiyo ummadda soomaaliyeed oo dhan ayaa nagu tacsiinaya gaar ahaan reer naalaye sidoo kale nicimo cabdille waxay sheegtay in hodan aada loogu bartay integration t v oo ay la socotay sabti walba iyadoo sheegtay inay ahayd qof aada u wanaagsan ilaahay ha u naxariisto waxay ahayd qof aada u wanaagsan oo soomaalida kanada joogta aada u jecel yihiin waxayna ahayd qof soomaalida horumarkeeda ka taliso waxaa lagu yaqaanay kanada dhexdeeda t v integration la dhahaayo qofkii abuurtay t v-gaasi ahayd sabti kasta waa la fiirsan jiray saddexdii sano ugu dambeysay soomaaliya waxay uguna noqonaysay in warbixin oo positive ah ee soomaaliya ay ka keento markaas maadaama oo bilowday xumaanta dhinaca soomaaliya ay saa-ida saa-ida iyadana waxay ugu talagashay in dhinaca fiican oo soomaali wadankeena hooye ay naga tusto haddana waxay u guurtay aday sanad ka hore soomaaliya ugu wada guurtay haddana ilaahay amarkiisa meesha ugu dambeysay u noqotay dhulka hooye ay aada u jecleed ay ku geeriyootay ilaahay jannada ha ka waraabiyo yuusuf alkowneyn wuxuu sheegay in xiliyadii dambe taageerada shacabka kasakow ay hodan ku jirtay barashada dhaqanka iyadoo booqan jirtay deegaanada miyiga qof waxay ahayd macnaha taariikhda xusi doonto oo dumar ah oo runtii dumarnimadana maaragtay aada ugu adag ayay ahayd qof dhaqanka ku adagna way ahayd oo maaragtay aada iyo aada u tagta meelaha baadiyaha ah ee xoololeyda dhulka soomaalida wax badan kasoo baratay intii dambe inkastoo ahayd dhallinyaradii ku kortay ee north america marka run ahaantii waa geeri naxdin leh siyaasiyiin ay ka mid yihiin wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga kanada axmed xuseen xildhibaan faysal xasan oo xubinka baarlamanka gobolka ontario iyo andrea horwath hogaamiyaha xisbiga mucaaradka rasmiga n d p ayaa ka tacsiyeeyey geerida hodan iyagoo dhammaantood sheegay in hodan ay cod u ahayd dad badan kaalin muuqatana ay ku lahayd arrimaha bulshada gaar ahaan gudbinta sheekooyinka ka hadlaya wanaagga iyo horumarka soomaalida yuusuf alkooneyn wuxuu tilmaamay in ay ka shaqeynaysay hodan barnaamijyo ka hadlaya horumarka soomaaliya si ay u muujiso inay jiraan wanaag badan oo mudan in la tabiyo wayna la soo xiriireysay iyadoo halkaas joogto waan wada shaqeynayna wixii barnaamij ay nooga baahato halkan ayaan uga diraynay muddo aan dheereyn ka hor ayaa iigu dambeysay oon iskula hadalnay khadka iskala hadalnay telefoonka oo iisoo dirsatay halkanaan documentka uga sameeyo oon uga diro barnaamij waana u diray barnaamijkaas waxay kaloo aada ay markasta ugu mashquuli jirtay in ay sawir fiican sawirka fiican ee soomaaliya ka jira inay tusto adduun weynaha ama soomaalida halkan joogta waxbaratay inay sheegto wanaagooda ama soomaalida horumarka gaadhay si dhinaca negatifeka ah looga fogaado oon loo arkin soomaalida inay dad xun yihiin barnaamijyada ugu dambeeyey hadda ay ku mashquulsaneydna waxay ahaayeen barnaamijyo saas ah oo soo bandhigaya wanaagga soomaalinimada iyo soomaaliya hodan naaleeya allah u naxariistee mar xilli sii horreysay ay ka hadlaysay meel ay dad badan isugu yimaadeen ayay sheegtay in hadafkeedu uu yahay walaaltinimada soomaalida iyo sidii ay ugu tegi lahayd wax wanaagsan oo ay dadka kusoo xasuustaan kadib dhimashadeeda warbaahinta dalkan kanada ayaa si weyn uga hadlaya dhimashada hodan naaleeye sidoo kale bulshada soomaalida ku nool magaalada toronto ayaa qorsheynaya kulan duco loogu sameynayo xuseen urxaaji v o a toronto
mar kale galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal haddaynu dib ugu laabanno warbixintii magaalada kismaayo sidii wararkaba aad ku maqlayseen wararka ka imanaya magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in xaaladdu ay maanta degan tahay kadib markii ay ciidamada ammaanku ay saaka dileen kooxihii weerarka shalay ku qaaday hoteelka cascase ee magaaladaasi waxaana kordhay tirada dhimashada oo haatan gaadhaysa saddex iyo soddon qof waa sidoo warbixinta ku sheegaya wariyahayaga magaalada nairobi khadar maxamuud xareed saacaddu waxay ahayd baarashantii galabnimo hoteelka madiina ee horey loo oran jiray cascasey ee magaalada kismaayo waxaa xilligaasi buux dhaafiyey dad kala duwan halkaasoo uu qof kasta u joogay dan isaga u gaar ah qaar ka mid a dadkii ku sugnaa gudaha hoteelka xilligii uu qaraxa dhacayay ayaa ka wada hadlayay arrimo kala duwan qaarkood waxa ay ka wada hadlayeen arrimaha doorashada jubbaland qaarkoodna hoteelka ayay usoo doonteen casariyo iyo raashin qaar hoteelka ayay deganaayeen halka qaar kalena ay ka shaqaynayeen hoteelka inta badan dadkii ku sugnaa gudaha hoteelka xilligii uu weerarka dhacayay ee lasoo badbaadiyey ayaa ka gaabsaday inay si faahfaahsan oga waramaan sidii ay wax u dhaceen iyagoona u cabsanaya ammaankooda qaraxa gaariga ismidaamiyey inta uusan dhicin ka hor waxaa ilaaladii albaabka hoteelka oo iyaguna hubaysnaa u yimid ilaa afar nin oo ku labisanaa dharka ciidamada booliska kuwaasoo ilaalada u sheegay in madaxweynaha jubbaland uu dhawa dhowaan soo booqan doono hoteelka sidaas darteedna ay doonayaan in hoteelka ammaankiisa ay sii baaraan ilaaladii hoteelka ayaana u ogolaaday nimanka inay gudaha u galaan hoteelka wax yar uun markii ay gudaha usoo galeen hoteelka waxa ay fureen albaabkii weynaa ee hoteelka halkaasoo uu ka soo gudbay gaari ay ku sheegeen inuu iyaga la socday halkaasna uu ku qarxay gaariga qaraxa kadib waxaa gudaha hoteelka isqabsaday qiiq iyo uuro aad u madow kooxihii hubaysnaa ee afarta ahaa ayaana bilaabay inay dadkii gudaha ku jiray toogtaan waxaa sidoo kale la ii sheegay inay jireen ilaa afar nin oo kale oo gaariga markii uu qarxay kadib hoteelka ka soo galay dhanka dhabarka dambe taasoo tirada kooxaha weerarka geystay ka dhigaysa ilaa siddeed nin ilowareedyo kala duwan oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta cisbitaalka guud ee magaalada kismaayo iyo ehelada dadkii ay dhibaatada ka soo gaartay qaraxa ayaa v o a u xaqiijiyey in tirada guud ee dhimashada ay gaarayso ilaa soddon iyo saddex ruux halka dhaawacuna uu gaarayo ilaa lixdan qof ciidamada ammaanka ee jubbaland oo saaka barqadii soo gebagabeeyey weerarka ayaa toogasho ku dilay raggii ka dhex dagaalamaya gudaha hoteelka marka laga reebo hal nin oo dhaawaca oo ay ciidamadu gacanta ku dhigeen madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo markii weerarka lasoo gebagabeeyey shir jaraa'id ku qabtay magaalada kismaayo ayaa tacsi kadib waxa uu faahfaahin ka bixiyey khasaaraha guud ee ka dhashay weerarka innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan u tacsiyeynaynaa guud ahaan falkii waxshilnimada lahaa ee shalay ka dhacay magaalada kismaayo oo ay ku dhinteen dad badan kuna dhaawacmeen in ka sii badan khasaaro nafiya maalbana uu soo gaadhsiiyey falkaasu ay fuliyeen manaxayaal cadow guud oo dhibaato ku ah ummadda soomaaliyeed gaar ahaan iyo adduunkaba waxaa dhimashadu ahayd labaatan iyo lix qof dadka dhintay ee aan ka soo qaadnay meeshii hoteelkii wax ka dhaceen dadkaasoo ay ku jireen jinsiyado kale oo aan soomaali ahayn markaan leeyahay aan soomaali ahayn dad soomaali oo jinsiyado wata dowlado kale ah sida saddex qof oo kenyaana hal qof oo kanadiyaana hal qof oo british watay laba maraykana iyo saddex tanzaniyaana dadkaasi waxay ka mid yihiin lix iyo labaatanka qof ee dhimashada ah waxaa kale oo dhaawac jiray konton iyo lix qof iyaga laftirkooda ay ku jiraan dad jinsiyado kala wata gaar ahaan qaar aan soomaali asalkooda ahayn oo laba shiinaysa ay ku jiraan oo kalluumaysataa dadkan waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacaana ilaahay ha u boogadhayo allaha caafiyo dadkana waxaan ka codsanaynaa inay ilaahay u soo baryaan qaar ka mid a dadkii ka soo badbaaday weerarka ayaa ii xaqiijiyey in inta badan dadkii geeriyooday ay dishay rasaastii ay furayeen kooxaha hubaysnaa ee gudaha u soo galay hoteelka dadka weerarka ku geeriyooday ayaa intooda badan ahaa dad shacab ah mas-uuliyiin hore wariyayaal iyo mid ka mida musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha jubbaland dadkaasi waxaa ka mid ahaa hodan naaleeya axmed oo ahayd gabar wariye ah oo dhowaan dalka kanada dib uga soo noqotay iyo seegeedii fariid jaamac oo hadda ka hor soo noqday wasiirka ganacsiga ee jubbaland waxaa sidoo kale dadkaasi ka mid ahaa wariye maxamed sahal faarax gacma dheere oo u shaqaynayay tv-ga s b c ee ka howlgala gudaha soomaaliya abshiro xuseen raage waa xaaska allaha u naxariistee wariye maxamed faarax sahal gacma dheere oo ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday weerarkii ay kooxaha hubaysan ku qaadeen magaalada kismaayo abooshala koo iyo toban kuu iga tegay waxaa dhihi jiray oo guriga horta aan degnaa waa rabay inoo guri guri kale uu soo fiiriyay gurigan abshiraha soo dhaa ma fiicna haye waayahaan ahay wiilal kale isla socdeen meeshii wuu tegay waan wacay waxaan dhahay maxamedow waxaan dhihi jiray wax baan rabay inaan ka codsado wixii baan weydiistay kadib waxaa dhihi jiray wixii wuu iisoo tuuray kadib haddana waan wacay waxaa dhihi haddana wax kalaan weydiista wuu iisoo tuuray kadib daqiiqada kadib koo iyo tobanka adii laba iyo tobanka markii waxyaha lagu dhowaa maxaa dhihi jira qaraxi baa dhacay anigoo barandada fadhiyo markaan wacayna teleefonkiisa wuu dhacay wuu dhacay u iga qaban waayo wuu dhacay uu iga qaban waayo markii dambena mashquul mashquul ayaa markii dambena dalameelika ayuu noqday kadib haddana u badamiyeyba maya maya qaraxa maxaa dhihi jira kumuu geeriyoonin meesha xabad baa maxamed ku dhacday baryahan dhan mideeda kale uu iska caajisnaayo goormaad ogaatay inuu geeriyooday maxamed maxamed waxaan ogaaday saaka xalay oo dhan waxa maxaa lihi jira xaqiiqa maan haynin laakiin saaka aroortii maxaa lihi jira markay adi hal saac baan aragnay hantana de allah u naxariis silka laa waasiciyo ilaahay baa u qoray inuu naga tego marka ilka laa waasiciy waanu duceynayna anaga qof geesi ah maxaa lihi jirayy walaal aniga iyo asxaabta kale ee v o a na waxaan kuusoo gudbinaynaa tacsi tiiraanya leh samir iyo imaan walaal anlaha anaga wada siiya anagoo dhan aamin aamin aamin aamin dadka ku nool magaalada kismaayo ayaa aada ola tiiraanyeysan khasaaraha xooggan ee ka dhashay weerarka waana markii ugu horreysay oo weerar ismidaamin ah kadib ay kooxo hubaysan gudaha u galaan hoteel ku yaala magaalada kismaayo khadar maxamuud xareed v o a nairobi
mar kale dhammaantiinba galab wacan oo wanaagsan ayaanu leenahay meel kastoo aad joogtaanba weli waxaad nagala socotaan idaacaddii galabnimo e v o a ka soo gaaraysa washington markana kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaana waxyaabihii toddobaadkan aan baahinay ka mid ahaa musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada jubbaland ayaa toddobaadkan walaac xooggan ka muujiyey xilliga rasmiga ee la qaban doono doorashooyinka madaxtinimada jubbaland guddiga doorashada jubbaland ayaan weli shaacinin maalinta rasmiga ah ay dhici doonto doorashada iyadoo musharaxiintuna ay sheegayaan in ay wax badan ilaayo hadda ay jiraan inay ahayd in laga jawaabo oo aan jawaabtooda la helin walaaca aniga aan qabo ma aha walaac aniga khaas igu ah waa reer jubbaland oo dhan waa soomaaliya oo dhan oo daawanaysa ama danaynaysa horumarka iyo horusocodka jubbaland sidaa la socotaan jubbaland ilaa hadda waxay ahayd bishii afraad shan iyo tobankeeda in la dhamaystiro xulista baarlamaanka haddana waxaan maraynaa bishii toddobaad dhex bartankeedi marka nidaamkii ilaa hadda lama oga maadaama soomaaliya ay qaadato sistamka baarlamaaniga ah maxaa la yidhahdaa dee dhaqanna waan samayno ilaa hadda shaksi iyo codkii lama gaari karo marka process ahaan nidaam ahaanaan ku soconno soomaaliya waxay tahay in dhaqanka ay soo xulaan xildhibaanada jifo walba ay soo xusho xildhibaankeedii oo loo daayo shaqada suldaankii ama ogaaskii ama nadoonkii ama malaaqii loo daayo
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo toddobaadyadii ugu dambeeyey booqasho ku tegayey deegaano ka tirsan maamulka galmudug ayaa dhowaantan gaaray waqooyiga magaalada gaalkacyo oo ay maamulka puntland ka arrimiso khayre oo dadweyne fara badan kula hadlay garoonka cawaale ee magaalada gaalkacyo ayaa sheegay in dowladda federaaliga ee soomaaliya ay gacan ku siinayso labada maamul ee ka jira gaalkacyo ee puntland iyo galmudug sidii dadku ay isku soo dhowaan lahaayeen nabadgelyadana looga wada shaqayn lahaa ammaanadii la idiin dhiibay soomaalinimadii dhallinyaranimadii sharaftii xooggii caqligii cilmigii idinka ahaaye diyaar ma u tihiin soomaaliya midaysan soomaaliya sharaf leh soomaaliya xooggan soomaaliya soo ceshata meeshii ay dunida uga jirtay gobonnimada gaalkacyaa hormuud aheeda hormuudka ma qaadanaysaan qabyaaladda ma ku beddelaynaa qarannimo musuq maasuqa ma ku beddelaynaa iimaan iyo sharaf reer gaalkacyo hormuud ma u noqonayaan waxaan idinkugu imid inaan idinla wadaago qalbigayga sida aan raalli idinkaga ah waxaan rabaa inaan idiin sheego gaalkacyo nabad ah waa soomaaliya nabad ah gaalkacyo hagaagsan waa soomaaliya hagaagsan gaalkacyo isdhex gasha waa soomaaliya isdhex gasha xalka gaalkacyo isagoo midaysan waa kii midayn lahay soomaaliya waa inaad gaalkacyo soomaaliya uga dhigtaan tusaale si intana kale ay idinkugu daysadaan annaguna waan idin garab taagannah gaalkacyo nabaddeeda waa idinkala shaqaynaynaa labada maamulba waan la shaqaynaynaa wax walba oo aad uga baahan tihiin dawladdana maamulkiinaan kala hadlaynaa dawladda federaalkaana gacan idin siinaysa
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo toddobaadkan gaalkacyo ka hadlay ganacsato soomaaliya oo duleedka magaalada muqdisho ka hirgeliyey warshad weyn oo shiida galleyda ayaa sheegay in hadafkoodu uu yahay sidii beeraleyda gudaha ay u dhiirigelin lahaayeen ganacsatadan ayaa sheegay inay doonayaan in la helo keyd dib loogu laabto marka ay dhacaan dhibaatooyinka abaaraha iyo daadadku ay dhaliyaan hirgelinta warshadan ayaa sidoo kale fursad shaqo u noqotay tiro dhallinyaro ah mid ka mid ah madaxda warshadan ayaa v o a toddobaadkan faahfaahin ka siiyey sababaha ay u hirgeliyeen warshadani warshadan waxaa nagu dhiirigeliyey inaan samayno baahida ka jirtay wadanka wadankeenna soomaaliya stable foodka ama quto daruuriga ay ummadda cunto wuxuu ahaan jiray galleyda iyo masagada iyo digirta waxaan aragnay dadkii inay maaragtay ka minguureen oo baasto iyo bariis ay u bedelmeen si loogu soo celiyo dadka dhaqankoodii ayaan aan u dhalisay baahida jirta ka jirta maaragtay isticmaalkii oo sanadleydii aan saareen shelfka sida baasida bariisku u saaran yihiin iyo in lagu dhiirigeliyo wax soo saarka beeraleyda si beeruhu ay u helaan dalagooda marka uu soo baxo meel cid ka gadata oo uu ku ayaa nagu dhiirigelisay arrinkaas ayaana keentay in la asaaso shirkaddan oo ay fikirkeeda lahayn ganacsato isu tagtay
magaalada baydhabo waxaa toddobaadkan ka dhacay carwo lagu soo bandhigayo wax soo saarka soomaaliya kaasoo qayb ka ah mashruuc ay maalgeliso hay-adda kaalmada u qaabilsan maraykanka ee u s aid toddobaadkan laba qarax oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan sagaal qof dagaal toddobaadkan ka dhacay deegaanka ceel afweyn ee gobolka sanaag ayaa la sheegay inay ku dhinteen toddobaadkan sagaal qof tiro kalena ay ku dhaawacmeen dagaalkaasi waxa uu u dhexeeyey maleeshiyo beel oo deegaankaasi wada dega guud ahaanna barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas aynu ku soo gebagabeynaynaa tan iyo kulanta dambe nabadgelyo
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow
waa tahay galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a waxaad markan kusoo dhawaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa toddobaadkan la diyaaraa ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim aadan
mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahim oo dhambaalka ugu horeeya haddaaban markii ugu horraysa baan hore usoo dafo waa dhambaal gaaban oo si qurux badanna loo soo qoray waxauu naga soo gaaray bashiir cali daahir caana boore iyo cabdulqaadir maxamed yuusuf balaag mahad axmed calasow maxamed ibraahim jimcale iyo cabdulqaadir maxamed iimaan maxamed weli salaada jamba jamba iyo sidoo kale liibaana saalax maxamed iyo cabdulaahi cumar afraxow waxau ku magac dheeryahay macshuukow dhammaan dadkani waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan rufaaci cabdi xuseen iyo fallis juuje cali oo ay gabarh ugu dhalatay magaalada muqdisho waxay leeyihiin gabadhaasi waxaanu ilaahay uga baryaynaa inay noqoto tii soo weynaata dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamiin aamin ayaan leenahay dhambaalkanna caasho waxa uu naga soo gaaray dhammaan reer xasan saalax reer cabdi saalax balqeyso xasan saalax carruurteeda iyo odageeda iyo reer maxamed saalax carruurtiisa iyo xaaskiisa iyo reer rufaaci xasan saalax iyo carruurtiisa dhammaanba waxa ay yidhaahdeen reer xuseen saalax reer cabdulaahi axmed dhaloweyn iyo dhammaan reer cabdi axmed dhaloweyn oo kale ah zahre cabdi axmed yuusuf cabdi axmed maxamed cabdi axmed iyo mubaarak cabdi axmed iyo abshuro cabdi axmed axmed cabdi axmed iyo maxamuud cabdi axmed iyo waxay yidhaahdeen armi cumar barkadle iyo dhammaanba reer cumar barkadle eedo faadumo axmed sheekh cabdulle iyo eedo shamso axmed sheekh iyo ilmo nuur cabdi sheekh cabdulle iyo waxay yidhaahdeen ilmo cabdimadoobe axmed ismaaciil iyo waxay yidhaahdeen dhammaan asxaabta waxay kala joogaan muqdisho kismaayo baaldheere beled xaawo afgooye iyo waxay yidhahdeen dalalka maraykanka south africa netherland iyo switzerland waxaanay jecel yihiin inay taaniyad hawad u marayaan raxmo cumar saalax iyo qadar maxamuud ismaaciil oo ku aqalgalay magaalada kismaayo guurkiina guur khayr gurigiinana guur inaga ay leeyihiin aamin ayaan leenaha anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waan idin salaannay ayaa lagu soo bilaabay caashacuud iyo daandurey waanu idinka guddoonnay mid la midna hawadaannu idinsoo marinaynaa marka xiga baa layidhi hambalyo aroos waxaa diraya annagoo kale ah liibaan maxamed shirwaac xuseen maxamed guuleed ugaas xasan bashiir siciid faarax bashiir falastiin khaliif yuusuf aamine ifraax cabdi waa aamine ifraax cabdi iyo salmaan maxamed faarax iyo cabdiraxmaan xaaji daahiri iyo faatima ibraahim ismaaciil iyo sidoo kale sadiiq aadan xidig iyo siciid macalin bashiir faranuug iyo cabdulaahi axmed aadan iyo shirwac cabdisamed dalnuurshe iyo zakariya maxamed fuhaawi iyo ugu dambeyntii cabdiwahaab dayib sheekh jaamac waxuu ku magac dheeryahay cabdigeysi iyo injineer qaasim warsame dhammaan dadkani iyo familkaoo dhan baa layidhi ee reer jaamac maxamed waxay hambaliyo aroos oo wacan oo aan la soo koobi karin ay hawada u marinayaan mudane nimcaan jaamac maxamed iyo marwadiisa qaaliga baa layidhi doctor farxiya axmed daahir oo aqalgalkoodu ka dhacay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer taariikhdu markay ahayd koob iyo tobankii bishan aan ku jirno ee julaay sanadka laba kun sagaaliyo toban ducada waa caashacuud heestana waa daandure baa layidhi waa tahay ibraahinow doctor farxiye iyo nimcaan jaamac maxay ugu ducaynaysaa waxaan leenaha arooskin allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbash barwaaqo eebbana udu kala siiyo ubad kheyr qaba waa tahay ducada waa caashucuud baa layidhi heestana waa daandure marka labadabadaas ku daray mar haddaad ducaysa heestana u raacay waa heestii hibooy habeenadan daraadda hurdadii ka tooso hee
hee lamaa wadayna codadkii macaana salaad maxamed shardi iyo xaliimo khaliif magool
hiboy habeenadan daraada hurdadii ka tooso hindisaa naftaydana habba meel abaarto anoon hagara ku qabin ishaleyn
Thank you.
adduunkiio dhibaatay gargaarane hibo kama hadalla ayne hibo howlaha adduunkiio dhibaatay gargaarane habeenalad ninkii anaa tala kama habawde iboy hadimadada hoodiyo ayaaniyo hiboragisku dhaafe habeenalad ninkii anaa tala kama habawde iboy hadimadadade hiboy kolka waan hinqadayo hiboy reerahaa hinqaanday waxaan haabto waaye hiboy kolka waan hinqadayo hiboy reerahaa hinqaanday waxaan haabto waaye
waa tahay hiboy codadkii salaad maxamed shardi iyo xalimo qaliif bogool ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa caasho dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray nuurto maxamed xalane naciimo maxamed xalane cabdiraxmaan maxamed xalane cabdulaahi maxamed muxamed xalane iyo maxamed xasan maxamed xalane iyo axmed maxamed muxamed xalane cabdiraxmaan maxamed dhicisow cabdulaahi maxamed dhicisow cabdicasiis maxamed dhicisow nasro maxamed dhicisow axmed macalin dhicisow khaliif cilmi cagey muumin cabdulle maxamed iyo asxaabta waxaana ay jecel yihiin iyagoo kala jooga muqdishow beledweyn iyo buulo burte inay taaniyad kal iyo laaba gaarsiiyaan maxamed macalin dhicisow weydow iyo faadumo maxamed muxamed xalane oo meherkooda uu ka qabsoomay buulo burte waxaana ay leeyihiin ha idin horseeda meherkaasi guur qeyr qaba aamiin anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waa tahniyad aroos waxaana dadka diraya ay kale yihiin weriye cabdiwahaab aadan cabdiraxmaan wuxuu ku magac dheeryahay gacmo dheere iyo weriye maxamed cabdi biiriye weriye mahad cali waa mukhtaar cali xuseen iyo maxamed cumar cali iyo faarax cumar cali cabdulaahi cumar cali iyo aadan weli cumar cali xamdi cali maxamuud nasre ismaaciil xaashi ayaan cali xaashi iqra ibraahim bare iyo maxamed maxamuud sheekh daahir iyo ciidaruus cali warsame deeqo maxamed cabdi cabdi ibraahim aadan iyo faysal cali sahal iyo sucaadow cabdulaahi cumar iyo xasan ibraahim cabdi dhammaan dadkani waxay kala joogaan magaalooyinka muqdisho hargeysa kismaayo nairobi iyo johannesburg waxaanay hambalyo u dirayaan shaafici cumar cali iyo marwadiisa qaaliga baa layidhi nimco maxamuud cabdulaahi ee orooskoodu ka dhacay magaalada kismaayo shantii bishan aanu ku jirnay julaay ee sanadkan laba kun sagaal iyo toban waxaana ay leeyihiin isku waaro ubad khayr qaba kala hela ducada waa dhankiina baa layidhi waxaan ugu ducaynaynaa idinkaaba duceeyey annaguna waxaan raacinaynaa aamiin aamin ayaan leenahay dhambaalkana waxaa wada jir noogu soo qoray hooyo khatro aadam axmed iyo caruurteeda iyo abti axmed aadam iyo xaaskiisa zaaro faarax iyo caruurtooda maxamed cilmi raage iyo ifraax cilmi raage muno cilmi raage sulaykha cilmi raage ayaan cilmi raage iyo seygada abubakar mubaarak cabdulaahi filsan cilmi raage iyo lamaanaheeda doctor mustafa xasan iyo xamdi cilmi raage iyo cabdinaasir cilmi raage cabdirashiid cilmi raage cawo cilmi raage mawado abubakar mubaarak iyo maandeeq axmed suude iyo maryan abubakar mubaarak dhammaan asxaabta iyo dadkaasiba waxa ay kala joogaan jarmalka u k imaaraadka carabta iyo soomaaliya waxayna jecel yihiin inay tahniyad ka diraan arooska qabiile axmed aadam iyo sagal cabdisalaam axmed oo ay leeyihiin arooskiina allah ka dhigo midaad bashbash iyo barooqo aad kala kulantaan waxa ay leeyihiin ha ka tegina salaanta ambasador cabdulaahi aadam axmed cabdulaahi congo iyo caruurtiisa waxaan filaynaa in ay idin dhegeysanayaan
dhinacii heesaha aan barnaamijka dhegeystayaasha ugu hayno ayaanu ibraahim soo gaarnay heesta xigtaba dhinacaaga amse dhinacayga noo soo qabo heesta xigta caasha waxaan soo qabanayaa heestal kudhageedu yahay beerkayga caashaqa waxaa ku luuqaynaya fanaanka xasan wado iyo faadumo haldha
aniguna bareerahaaqof baabaa hidii sheeg aniguna aniguna bareeraha balambaalis qali male sidood ani u berlulay aan ku balweeye aan ku balweeyeerkaygan caashaqa adaa baray adaa baray adaa baray og tahay erkaygan caashaqa adaa baray adaa baray waa u baray moog tahay
fiican u aburkeeni iyo bila iyo bilashadeeni banaan ku aburkeeni iyo bila iyo bilashadeeni dalkajaheedii wuxuu igu digihii barisada aroortii dalkajaheedii wuxuu igu digihii barisada aroortii wabariba waa baaqo hadalkii barmaqan yahay wabalay moogtahay deerkaygan caashaq adaa baray adaa baray ada baray moogtahay
shaqahabaaycin berishalaytaha u calin bishu toobalkoomayay noqon bishu toobalkoomayay noqon shaqahabaaycin berishalaytaha u calin bishu toobalkoomayay noqon bishu toobalkoomayay noqon markan talaga baaraba ogolo ogolow bishaarada markan talaga baaraba ogolow ogolow bishaarada bolyowga nabarada xanuunka waa tahay beerkayga caashaqa ah iyo codadkii faadumaaldhac iyo xasan waddo ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada dhambaalkan aan gacanta ku hayo waxaa layidhi dadkan kala jooga soomaaliya finland iyo kanada waxay tahniid aroos u dirayaan axmed nuur macalin cali iyo sacdiyo faarax aweys oo arooskoodu ka dhacay magaalada guraceel ee gobolka galgaduud waxaana dadka diraya ka mida baa layidhi cabdixakiin waa cabdiraxiin axmed nuur gindhe iyo sadiiq axmed xidig mahad hubeeye iyo waxaansaynimcaan jaamil mawdena waxaana dadka diraya ka mida baa layidhi cabdiraxiin cabdinuur iyo sidoo kale sayid cumar warsame cabdicasiis cabdulaahi mukhtaar iyo cabdulaahi jaamac oogle iyo sidoo kale ikraan aragsan baa layidhi iyo caasho ayaan la cartan iyo deeqaladan waxay leeyihiin waxaanu ugu ducaynaynaa axmed nuur macalin cali iyo sacdiye faarax aweys in arooskooda ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qaba lagu kala helo wiili caano gabri caano annaguna waxaan leenahay aamiin waa tahay heesta kalean dhegaystayaasheennu u ciyaarayno meel cows leh cosab ku yaal caano laga cabaayo kow cudurkee caashaq waayo makaa cararaayay ciyowmi ceymi sidoo hay ibraahima maxaa soo kordhay abay caashow haddaan gartay hasti aweys qamiis ee shareerada iyo shareero adduunka isku ayaa dhacay lagu garaaca iyo durbaan ibraahimow baashaan aad loo ciyaaray waad usoo joogtaan qiyaasay xaafadaadii iyo si fiican ay shareerada markaa ma heesahaas hurdadiidka la ciyaari jiray iyo shareerada wakhtiyada maaragtay ee aroosyada ah wakhtiyada beeruhu ay baxaan ee farxadda leh aad iyo aad dabaaldegyada waa weli soo gelgelo waayaad goobta inaan galo waxaa ilaa ii dhiman Ah, u kaadso u kaadso waxaa tiri hurdadiid hurdadiid ma nooc musica ka mid ah mise waa shareerada waa isla taas lafteeda marka maxaa hurdadiid loo yiri cawad oo dhan waa soo jeedaysaa haddii lagu garaaco shareeradaas wuu ku dhex qaadaya waa tahay waa tahay codka macaana fanaanka aweys khamiis aan ku dhagaysano abay cashow kooxduna waa la jibinaya
Bye.
show haddaan taas kaga gudubno iyo muusigii macaana ee shareerada dhankii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa dhambaalkan quruxda badanna ibraahina waxa uu naga soo gaaray nimco faarax ismaaciil oo joogta ah dalkan maraykanka gaar ahaan gobolka virginia waaba nala soo gala waa magaaladeennii iyo sidoo kale dhammaan baa la yidhi qoyska reer cabdi jaamac iyo dhammaan qoyska reer maxamed muuse asxaabta iyo dhammaan baa la yidhi ehelka meel kasta oo ay dunida dacladeeda ka joogaan waxay dhammaantood hambalyo aroos oo farxad le oon lasoo koobi karin u dirayaan cabdifataax maxamed muuse iyo sagal cabdi jaamac oo ku aqalgalay magaalada hargeysa afartii bishan julaay ee sanadkan waxaan leenahay bay idhahdeen alle ha idinka yeelo kuwii isku waara ubad khayr qabana kala hela ee gurigoodana lagu liibaano waxay leeyihiin aamiin annaguna waxaan raacinaynaa aamiin dambaalkan caasho waxa uu naga soo gaaray adeer cusmaan cali waasuge xaaskiisa iyo caruurtooda iyo adeer uulow cali waasuge xaaskiisa iyo caruurtooda iyo adeer cabdulla cali waasuge xaaskiisa iyo caruurtooda adeer cabdulaahi cali waasuge xaaskiisa iyo caruurtooda eedo xakiima cali waasuge eedo faaduma cali waasuge iyo eedooyin shariifo cali waasuge aamina cali waasuge dahaabo cali waasuge nabadoon waasuge cumar yuusuf iyo waxay idhahdeen cusmaan axmed waasuge cusmaan jamber iyo maxamed yuusuf waasuge iyo cumar maxamuud yuusuf waasuge maxamuud kishow iyo waxay idhahdeen cumar yuusuf waasuge iyo muuse yuusuf waasuge fere yuusuf waasuge iyo cabdulaahi axmed waasuge nuuro cusmaan cali qalanjo hiiraan dadkaasi dhammaan caasho waxay kala joogaan buulo burta boqokori iyo dunida dacladeeda waxaanay jecel yihiin in ay tahniyad hawada u marayaan muuse cali waasuge iyo zahra maxamuud waasuge oo wiil ugu dhasha bay yidhaahdeenna tardo gobolka hiiraan ducaduna waa caasho cud ay leeyihiin wiilkaas maxaa ugu ducaynaysaa caasha wiilkaas waxaan ugu ducaynaya ibraahino in ilaahay uu ka dhigo midkii soo weynaada ee soo kora ee kaalin wanaagsan qaada dhambaalka dhinaceega ugu dambeeyana toddobaadkan waa hambalyo dhalasho oo farxad leh waxaana hadiraya dadka kale ah hooyo nuuro cilmi cawaale maryan dalmar axmed waxay ku magac dheer tahay maryanita waa tahay nafiso axmed faarax farxiyo axmed faarax iyo caruurteeda cabdulaahi axmed faarax doctor imaan iyo sidoo kale shugri cilmi shiiqow canab cabdulaahi khasaaro iyo cali cilmi cawaale iyo cali cilmi shiiqow iyo cabdi faarax cabdi iyo gallad cabdi samatar iyo mahad ciise xasan xamdi cumar khasaaro cali xuseen barsey baa la yidhi iyo sheekh cabdirasaaq axmed faarax dalmar dhammaan dadkani waxay kala joogaan canada maraykanka britain australia shiinaha uganda iyo gudaha dalkaba waxaanay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan oo dhalasho farxad leh aabe maxamed axmed faarax duraan iyo hooye xamdi cilmi shiiqow oo ku magac dheer baylod oo wiil gu dhashay magaalada kampala ee dalka uganda jimcihii ay taariikhdu ahayd baa layidhi shanta bisha julaay ee sanadka laba kun sagaal iyo toban waxaanay leeyihiin noqo kii diintiisa dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca annaguna waxaanu u raacinaynaa aamiin aamiin ayaa leenahay heestana noo raaci heesta ugu dambaysa ibraahimna waa mid ka mid ah heesaha qaraamiga ah ee aanu kaydka ku hayno heesaha qaraamiguna sidaad ogtahay waa fara badan yihiin noocyo kala duwan baa loo qaaday fanaaniin badan baa qaaday ilaa iyo haddaa weliba la qaaday ibraahim oo qaraami marka malaha magacay qaraami ka noqdeene laxanka iyo weliba iska joogaan marka tani waa qaraamidii dhabta ahayd waxaa ku luuqeynaya fanaanka cumar dhuule cali waa tahay heestaasi uu ku luqaynayo cumar dhuul cali ee qaraamiga ahayd ayaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiinayay ibraahim xasan daandurey iyo caashi ibraahim aadan caashi cuud intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii aan la idmo dhammaantiin baidin leenahay sidaas iyo
nabadgelyo gacalkoogu yaalabala cugta ku cayisha markaad cawansidide irjexdaiga dhawanigo cawdo cadkalayda
codkaasi ee binaxariisti jannaa ka waraabiyey cumar dhuulna cali oo dabcan barnaamijka hambalyadii heesaha u dambeeyey sidoo kale waxaa uu dambeeyaa idaacaddeedii galabnimo waa halkaasi galabta si wada jirayda kala socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac iyo guud ahaan bahda v o e waxaanu idin leenahay tan iyo toddobada fiidnimo sidaa iyo nabadgelyo
sugudonan calo shagasho